kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gotres ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in dadka suudaan ay ku nool yihiin xasilooni darro ba-aan rabshado gaajo iyo barakac halka dadka qaarkii wajahayaan xadgudubyo aan la cabiri karin oo ay ka mid yihiin kufsiyo baahsan barnaamijkeenna amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa inay muuqato rajo lagu soo afjari karo dagaalka suudaan iyo weliba in la sheegay dowlado ka baxsan suudaan oo ku lug leh dagaalkaasi jimco wanaagsan kuna soo dhowaada barnaamijka xogahaya antonio waayaa xoogga saaray warbixin laga sameeyey tuulooyin ku yaalla bartamaha gobolka gazira oo la sheegay in dadka halkaas dega loo geystay dilal wadareed iyo xadgudubyo kufsi qaramada midoobay iyo koox dhakhaatiir ah waxa ay xuseen in dagaalyahano hubaysan ay xasuub ka geysteen gobolka weerar maalmo badan qaatay oo ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo labaatan qof oo ka dhacay hal magaalo madaxa qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeya milatariga suudan iyo xoogaga r s f ee uu faraha kasii baxayo iyaga oo ay ku loog leeyihiin wadamo shisheeye oo xaaladda gaas ku sii shubaya tan oo saamaysay malaayiin qof oo la ildiro gaajo iyo xanuuno xogay antonio waxaa kale uu ka digay in dagaalka socday sideed iyo tobanka bilood ay jirto khatar suurto gelin karta xasilooni ballaaran oo ka dhacda gobolka oo dhan laga bilaabo saaxil geeska afrika ilaa iyo badda caas marar badan waxaa laga dhawaajiyay in dagaalka suudaan ay gacmo kale ku jiraan ayaa loo tirinayaa waa maxayse sababtu su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain cabdixafi dagaalka ka soconaya suudaan waxaa runtii lagu eedeeyey waana dhab runtii in ay ku lug leeyihiin faragelin shisheeye iyo quwado shisheeye oo iyaguna qeyb ka ah dagaalka markaynu ku horeyno masar oo kale masar waxay u aragtaa inay taageerto xoogaga ciidamada xooga dalka suudaan iyadoo u arkaysa inay ku aamini karto ammaanka webiga niil iyo xuduudo adag si ayna qaxooto ugu soo jabin imaaraadka waa quwad kale iyadana oo mandiqada ku jirto oo runtii taageerto kooxda ciidamada gurmadka deg dega ee dhagalow uu hogaaminayo iyagoo u arko khayraadka suudaan in ay ka faa'iideystaan cidda keliya ee arrinkaa u fulin kartana ay dhagalow u arkaan sacuudi carabiya oo labada dhinacba isku dayda inay isku dheelitirto iyadoo oo danaynayso in ay badda cas iyo baabilmandab khatar kaga imaan ammaankeeda iyo ganacsigeeda saameynta iiraanna aynu ku fadin mandiqadaas ruushka oo isagoo adeegsanaya kooxda calooshaqaystayaasha ee wagner gacan saar la leh ciidamada gurmadka deg dega ee dhagalow si ay uga faa'iidaan dahabka suudaan iyo in ay ka helaan bays suudaan maraykanka iyo reer galbeedka guud ahaan oo iyagu labada dhinacba cunaqabatay ku soo rogay sheegtayna inay danaynayaan in la gaaro xabad joojin iyo gurmadka bini aadanimada sidii loo gaarsiin lahaa dadkaasi jaad iyo libiya oo labada dalba saldhigyo uga kala furay kooxaha ay kala taageeraan iyaga oo runtii dad ay isku isir yihiin labada dhinacba ay degan yihiin arrimahaas oo dhan ayaa runtii laga arkaya dagaalka suudaan dagaalka ayaa ka bilowday suudaan bartamihii bishii abril sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii kana dhashay loolan dhanka awood ah oo u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo ciidamada magacooda loo soo gaabiyo r s f xilligaasi ayaa lagu howlanaa in xukunka suudaan lagu wareejiyo dowlad rayid ah taasoo dhalisay qalalaasaha barakaca ugu weyn adduunka uu dalkaasi ka dhacay ma muuqataa rajo in lagu guulaysan karo in dagaalkaasi lasoo afjaro waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid suuragal way tahay rajona way muuqataa lagu soo afjaro colaada iyo dagaalka ka soconaya suudaan hase yeeshee ee muuqaalka kore ee hadda muuqanayo ayaa ah mid adag caqabadooyin badanna ay hor yaaliin fursadaha fursadda ah in nabad la gaaro waxay ku xirnaan doonaan dhowr arrimood ay ka mid yihiin doonitaanka ama rabitaanka kooxaha dagaalamayo in ay wadaxaajood dhab ah isla yeeshaan dadaalka beesha caalamka ay wado ee dhexdhexaadinta ay uga gol leedahay iyo sida dhab looga runtii turjumo iyo in quwadaha rijinka ama deegaanka ama gobolka isku hayo in ay dhiirigeliyaan in xal nabadeed la gaaro oo beddelkii ama meeshii ay taageeri lahaayeen in labada kooxo dhinacyadaba ay kala taageeraan kooxaha si uu dagaalka usii socdo haddaba in si deg deg ah loo soo afjaraayay wax suuragala uma eka laakiin dadaalo badanoo diblomaasiyadeed haddii la geliyo iyo mandiqadana kooxaha isku haya haddii ay aada ogu iskugu howliyaan in nabad la gaaro cadaadinna ay ka timaado beesha caalamka dhinacyada oo dhan rajadu markaa way suurageli kartaa ugu dambeyntii dagaalka in uu soo afjarmo inyar in yar loo soo afjaro si macnaha loo gaaro xabad joojin kadibna gaargaar bini-aadanimo ugu dambeyntiina xal siyaasadeed loo gaaro oo ay qeyb ka yihiin dadka shibilka ah maadaama askar labada dhinacba ay ishayaan waa wax la gaari karo haddii daacad laga yahay
sida lagu daabacay wakaalada wararka royters in ka badan koob iyo toban milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay ku jiraan saddex milyan oo u barakacay dalalka dariska ah qaramada midoobey ayaa sheegtay in kala badha dadka suudaan ay u baahan yihiin gargaar maadaama macaluuli ay ka dhacday xeryaha barakaca tani intii uu dagaalku bilowday waxaa lagu qiyaasayaa inay ku dhinteen afar iyo labaatan kun oo qof intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawur ismaaciil ayaa soo diyaariyo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan